bsm illaahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacaalى baabu takfiifi اlimaami fi اlqiyaami waitmaami الrukuuci sujuud baabu bayaani xukmi takfiifi اlimaami imaamkii fududayntiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay fi lqiyaami qiyaamkii uu fududeeyo yacnii inuu qiyaamkii fududeeyo isaga ayaa madinna wuxuu u yahay in la dheereeyo ayb wa itmaami اrukuuci waasujuudi waawgan bimacnaa macahu kirmaani sidaasuu yidhi iyo shuraaxda qaar kaloo ka mida wa itmaami اrukuuci maca itmaami اrukuucina lala qabo iyadoo rukuucdii la dhammaystirayo oo sujuuddi sujuudda dhammaystirkeeda lala qabo oo rukuucdii iyo sujuuddii oo la dhammaystiraayo haddana qiyaamkii in la fududeeyo arrintaa xukunkeeda caddaynteediibu u baab yahay qaala xadaanaa axmed bnu yuunus wahuwa alyarbuuciyu qaala xadaanaa zuhayrun huwa bnu mucaawiyata aljucfiyu qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi khaalid dabaqadan marka ismaaciilka ku jira ibn abi khaalid waa badan qaala samictu qaysan ayaan maqlay wahuwa qays bnu abi xaasim qaala akbaranii abuu mascuudin abuu mascuudin ilbadri cuqbat bnu camrin anna rajulan qaala ninbaa wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow innii la ata'akharu waan ka soo dib maraa can salaati alghadaati salaadda subax ayaan ka soo dib maraa min ajli fulaani min ajli fulaanin hebel dartiisa ninkaasna ubay bnu kacab ayuu ahaa baa la yidhi oo riwaayada kale mucaad iyo qisadan isma laha riwaayada mucaad waxay ahayd salaad cishay ku saabsanayd midaanna salaad subax ayaa xadiidka u sheegaan riwaaya bacdu riwaayaat marka waxay dhahayaan waa ninkan fulaanka uu ku sheegay waa ubay bnu kacab mimaa yudiilu min ajli maa kii dartii yudiilu ou dheeraynaya bina annaga u nagu dheeraynaya daraaddeed baan uga soo daahaa salaaddii ayb oo haddii uu dheeraynaayo salaaddii see uga daaha marka waa waxaa dhici karta marka inuu isdaahinayo oo markaa kadib salaadda usaa uga soo daahayo amase in marka dhibaatada iyo waxaa mashaqada ka haleelaysa uu ka hadlaayo famaa ra'aytu ma aanan arkin rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka ma aanan arkin fii mawcidatin mawcido iyo waano dhexdeed ashadda qadaban ayb oo taasoo marka ayb famaa ra'aytu ma aanan arkin rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka ilaahi fii mawcidatin ay qadiba isagoo carooday fii mawcidatin waano dhexdeed ku carooday qadaban caro caradaasoo ashadda ka darnaan badan qadaban xagga carada kaga darnaan badan minhu kaas yowmaidin maalintaas kaga darnaan badan ma aanan arkin marka ashadda waxay ku nasbisan tahay waa nacti oo mancuudkiisu uu maxduuf yahay ayb masder maxduufo marka ay qadaban ashadda caro ka darnaan badan xagga carada minhuma kan oo maalinkaas carooday xaggeeda uma qaala waxa uu yidhi inna minkum idinka munafiriina ayaa idinka mida kuwo kala eryaaya dadka oo daacada ka eryaaya dadkii ayaa idinka idinka mid ah ayb xadiidkii mucaad marka afataanun afataanun fitnada marka kanaa fasiraayo fitnada mucaad la yidhi ma mid dadka fidnayn badan baa tahay la yidhi waxaa laga wadaa tanfiirkan inna minkum munafiriina kuwa dadka kala burinayo kala eryayo idinku jiro fa ayukum kiinnii oo maa sallaa binnaasi dadka tujinayo fa ayukum maa sallaa ay fa ayukum sallaa maada waa zaa'idada fa ayukum kiinnii oo maa sallaa ay sallaa binnaasi dadka tujinayo falyatajawaz ha soo gaabsado ha gaabsado fa inna fiihim dadkii waxaa ku dhex jira addaciifa mid tabardaran walkabiira mid weyn wadalxaajati iyo xaajo mid u saaxiibaa dadkii ku dhex jira ayb maxalushaahidka marka takfiifkii waa kaasa falyatajawaz marka qiyaamkiina kuma gaar aha tarjamada ee xadiidka waxaa laga muuji karaa ishkaal ishkaalkaas wuxuu yahay tarjamadu waxay sheegtay qiyaamka in la fududeeyo halkanna waxaa qoran falyatajawaz ha gaabiyo tajawuskan marka salaadoo dhanay u taallaa qiyaamka keliya uma yaallo see loo tawjiihinayaa waxaa la yidhi bacdi riwaayaat ayaa ku soo arooray qiyaam marka bukhaari taasoo milicsanaya ayaa layidhi ayb tarjamadana wuxuu ku sheegay tajawuz salaadda aan burinaynin wa itmaami rukuuci iyo wasujuudi iyo iyou ka sheegay ayb takfiifka marka muxuu noqonayaa marka ayb ibnu rajab wuxuu yidhi fii hada alxadiidi ana alimaama ma'muurun bitakfiifi khashyata alidaalati calaa man khalfahu xadiidkan waxaa ku sugan imaamka in la faray inuu salaada fudaydiyo cabsi laga cabsanayo inuu ku dheereeyo dadka gadaashiisa joogo qaala abuu cabdillaahi axmed ibnu xambal waxa uu yidhi idaa kaana almasjidu calaa qaaricati ariiqi ow ariiqin yuslaku fatakfiifu acjabu ilaya wuxuu yidhi masaajidku hadduu yahay masaajid meel la maro ku taallo iyo dariiq la maro mid ku yaallo iyo ama meel la qaado laguhu ku badan yihiinoo suuqoo kale oo dadku xagga xagga isaga iskugu dhaafaan takfiifka ayaan anigu jecelahay buu yidhi fatakfiifu acjabu ilaya fain kaana masjidan fain kaana masjidan muctasilan ayb haddii uu yahay masjid go-an oo dadkiisu ay gaar u baxsan yihiin ama fain kaana masjidan yactasilu ahluhu dadkiisu ay gaar u baxsan yihiin meel xaafada wax lamidoo kale ku yaal wayardowna bidalika ayna raalli ku yihiin dheeraynta falaa ba'sa dhib male buuli waarjuu in shaa allah wa qaalat daa'ifatun daa'ifo culummada ka midana waxay dhaheen cala alimaami an yukhafifa bikulli xaalin imaamka waxaa laga rabaa mar walba inuu xaalad kasta inuu salaada fudaydiyo warajaxahu ibnu cabdilbar ibnu cabdilbarna kaasuu rajaxay qaala waxa uu yidhi liannahu wain calima quwata man khalfahu fainnahu laa yadrii maa yaxdisu lahum min aafaati bani aadam xataa hadduu og yahay imaamku dadka gadaashiisa ku tukanayo dheerayntu inay rabaan oo quwo iyo awood ay u leeyihiin waxa ku imaan doono ma oga isaga qofka in dhibaato ku timaadaa laga yaabaa oo wax ku soo kordhaan maxaad ka og tahay marka haddaad tiraa waa iskaga waa iska dheeraynayaa qofkii inuu salaadii ku fidnoobaa dhici karto ayb waa meesha marka fuqahada shaaficiyaduna ay yidhaahdaan salaada imaamku waa dheerayn karaa haddii uu yahay imaamu qowmin dad imaamkooda raadiina bitadwiil maxsuuriina raadiina bitadwiil dhahaan ay kale haddii marka dadka dad kooban dad soo kordhaa'iyo aynan ahayn dad koobanoo dheeraynta rabo laa ba'sa bay leeyihin laakiin waxa kusoo la soo gudboonaa doona lama oga waa in marka aan dheeraynta la samaynin ibn cabdilbar saasuu rajaxay wاlmuraadu ana takfiifa alma'muura bihi marka takfiifka lays amray huwa maa kaana yafcaluhu waa kii nebigu uu samay jira haddana takfiifku midan maxaa takfiif maxaa noqonayan ila takfiif waa nisbi marka la yidhaahdo nin wax la fudud ayaan mid kale alla dheer midkan wax uu dheran u arka kan waa la fudud yihiin takfiifkii marka cabirbu u rabaa maxaa cabir u noqon kara marka wuxuu leeyahay takfiifku la amray xadiidka ku sugan waa kii nebigu uu samay jiray salaadihiisa ayb waman kaana yafhamu annahu yafcalu khilaafa maa amara bihi ayb kamaa ashcara bihi tabwiibu الnasaa'i faqad wahim qofkii u maleeyey buu yidhi in takfiifka nebigu amraayo kii yani inuu nebigu inta takfiif amro isaga uunan samaynin sida uu nasaa'iba baabaystay oo tabwiibka nasaa-i wuxuu ahaa alruksatu lilimaami fi tadwiib baab noocaasoo kaleu sameeyey wuxuuna ka qaatay yacnii takfiifka in kii nebiga sameeyey laga sii gaabiyey inay tahay markaa saas maaha buu leeyahay takfiifku nebiga isagaa amray isagaana ficil ahaan u sameeyey nebiga sal l slam oo salaadihiisa haddaad fiiriso qiyaamta hadda uu bukhaari tarjamtay salaada subaxaa ugu dheerayd salaada subaxna waxaa lagu qiyaasay qadra suurati alxaaqa iyo wadaariyaad iyo waduur iyo ayaa lagu qiyaasay waduur salaad subax kuma dheer salaadii duhur yaa ku xigto labada ragco qadra aliflaamiim tansiila sajdo kaleu ku aqri jiray casirka intaas haafkeeda maqribka qisaarka uba badnaay mararka qaarna waa dhici karta inuu ka dheereeyo suurada dhaadheer akriyo laakiin sida haalibka saasay sheegeen cishahana waa kii mucaad amrayba washamsi iyo meelaha in lagu akriyo marka sidaasay salaadda nebiga sala allahu calayh ali wasalam ay ku ahayd salaad marka aan aad u dheerayn oo salaaddiisu salaad takfiifka ou amray waa kii isagu uu sameeyey iyadoo marka takfiifkii nebiga lagu jira haddana caarid haddii uu yimaado oo imaamku uu dareemo dhibaato ama wax dadka ma'muumiinta la soo gudboonaaday muxuu samaynaa waa kasii gaabin karaa oo rasuulka isagoo rabo inuu salaadiisa si caadiya u tukado ayuu mararka qaar wuxuu maqlaa cunug ooyintiisa waa gaabi jiray sidaasay tahay marka baabun idaa sallaa linafsihi falyuqawil maa shaa takfiifkii marka waa wax imaam qofku hadduu dad u yahay amaa haddii keligii uu tukanayana siduu doono u tukan karaa markaas waa dheeraysan karaa ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa sallaa linafsihi naftiisa hadduu u tukanayo oo keligii uu tukanayo falyuqawil ha dheereeya maa shaaa intuu doono qال xdثna cبdاللh بن يوسف وهو التiنيسي qال أخبرnا mالك عن أbي الزiناad عن الأعرج عن أbي هريرةa أن رsuuل اللhi sلى الله عليه لي وسلم qاaل إdا صلىa أxadكم midkiin hadduu tukanayo للناasi dadka uu tukinayo u tukanayo falyukفif ha fudaydiyo faإna minهm waxaa ka mida dadkii الضaciifa mid tabardaran والsaqiima mid jiran والkaبيira mid weyn وإdaa صلىa أxadكم midkiin haddii uu tukanayo لنafsihi naftiisana oo u tukanayo falyuطawil ha dheereeya maa شhaءa intuu doono midkiin haddii keligii uu tukanayo intuu doon ha dheereeyo ayb meeshaan marka ibnu rajab wuxuu ku bax tarjamadii xadiidku waa isleeyihin ibnu rajab meeshaan wuxuu ku baxdiyey hal ilafdalu iطaalatu اlqiyaami am kahratu اrukuuci waاsujuud yacni dheerayntu qiyaamka in la dheereeyo miya afdala oo sujuuddii rukuucdii ay gaabtaan marka oo cadad yar la tukado mase in salaadda cadadkeeda la badiyo si sujuud badan iyo rukuuc badan loo sameeyo qiyaamkiina uu ka yaraado intaas ayb ayb waxa uu yidhi marka wixii la soo naqliyey famaa nuqila can iطaalatihi ow takfiifihi sidii nebiga u sameeyaa loo samaynaa buu yidhi nebiga itibaaciisaana afdal ah salaadaha marka sunnooyinka qofka keligii uu tukanayo laftirkooda qiyaamkii inuu dheereeyo inuu rakcaadkii badiya say ku kala fadli badnaanayaan sidii nebiga u sameeyey ha loo daayaa ayuu yidhi marka oo nebiga salaado sunnooyina uu fududay jiraa jiraan kuwee waayo kuwaasna labada ragcee fajarka ka horrayso takfiif ayaa sunno ah oo qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad iyo ayuu ku kala akhriyey marna waxaa sugnaatay quuluu aamanaa iyo qul tacaalow qul yaa ahla اlkitaabi tacaaluu ilaa kelimati ayb iyo ama falama axasa ciisa hay-ada gaagaaban wey labada ragco uu tukanaayo qofka salaatuleylka uu ku furfuraayo salaatuleylka sunnada nebiga waxay ahayd laba ragco uu ku furfuran jiray labadaas ragco waxaa la soo naqliyey ina inuu fudeydi jiray oo ayaad u fududaayeen oynan dheerayn khadiibku markuu khudbada akhrinayo qofka uu soo galo labada ragcee uu tukanayo waa la soo gaabina iyada oo ninkii waa kii ku yidhi qum fasalli ragcatayni watajawaz fiihima laba ragca tuka soo gaabsa uu yidhi nebiga sal l slam haddaad markay khadiibkii khudbada wada adigan aada baqare iska qabsato idaaladaasi ma fadli badno waxaa fadli badan gaabintaa ka fadli badan ayb salaatuleylka iyo kalena labada ragca u horeeyo furfurka maahan inta kale maxaa ku fadli badanna qiraa'ada in la dheereeyo haddiiba la awoodi karo saas afdalu salaati duulu lqunuut ama duulu lqiyaam muslimaa wariyey haddii laakiin qur-aan badan aadan akrinaynin sujuudda iska badsa markaas dhib ma laha oo inaad sujuudo badan samaysaa fiican sidaasay yidhaahdeen marka aimada ayb mararka qaar qofkii oo keligiis iska tukanaya salaadun ay tahay salaad sunno ah haddii nin kusoo xirta ka waran takfiifkii xadiidkii hore miyuu samaynayaa masoo iska dheeraysanaya intuu doonu yiima maxaa yeelay laba shayba salaaddu waa sunno waa fadhiisan karaa qofku hadduu gaalo haddii kalena dana iyo wax lamida uu leeyahayna waa salaad sunno oo awalba aan farad markaas aan ahayn isagu marka taasoo kale waa la dheeraysan karaa oo u dheeraynayaa qofkan kale marka ku daba tukanayo isaga sidau doono markaas yuu yeelaya ee middaan la leeyahay falyukhafif salaadaha caadigo dadku ay masaajidda u yimaadaano faradka ayb baabun man shakaa imaamahu idaa awal baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man shakaa imaamahu qofkii imaamkiisa ka cawdo idaa tawala haddii uu dheereeyo qofkii imaamkiisa ka dacwoodo oo yidhaha imaamkan salaada u nagu dheereeya arrintaa xukunkeedu waa maxay wa qaala abuu usayd waxa uu yidhi abuu usayd bidami lhamsati baa la dabdiyey sida uu sheegay shamsudiin albirmaawiyu wuxuu yidhi waqiila bifatxi lhamsatina waa la yidhi abuu asiid magaciisana waxaa la yidhaha malik ibnu rabiica wa qaala abuu usayd waxa uu yidhi ama abuu asiid dawalta binaa waa nagu dheeraysay yaa bunay wiilkeygiio salaaddii oo nagu dheeraysay arrintaa marka inaynan dhib lahayn maxaa yeele bukhaari aataarta uu soo deliishado wuxuu u deliishadaa xukunka uu rabo markaas ayuu ku xoojistaa qaala xaddaanaa maxamed ibnu yuusuf qaala xaddaanaa sufyaan huwa alfiryaabiyu qaala xaddaanaa sufyaan huwa bnu saciid athawri can ismaaciila bni abi khaalid can qays bni abi xaasimin can abi mascuudin qaal qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay innii la ata'akharu can isalaati aniga salaadan ka daahaa fi lfajri subaxa ah mimaa yuqiilu binaa waxa uu nagu dheeraynayo darteed fulaanun hebel yacnii mimaa yuqiilu ay min iqaalati fulaanin binaa dheeraynta uu hebel nagu dheeraynayo darteed fiihaa salaada dhexdeeda uu noogu dheeraynayo faqadiba rasuulu llahi sal l slam rasuulkii waa carooday maa ra'aytuhu ma aanan arkin qadiba inuu carooday fii mowdicin meel kaana ashadda ka darnaan badan qadaban xagga carada minhu kaas meeshaas yacnii dacwadaasi siduu uga carooday xaggeeda yooma idin maalintaas uma qaala waxa uu yidhi yani dacwadaa loo gudbiyey loo sheegay uma qaala waxauu yidhi yaa ayuha nnaas dadow inna minkum munafiriina faman ama annaasa qofkii dadka tujinaayo dadka tujiyo falyatajawas ha soo gaabiyo fa ina khalfahu daciifa walkabiira wadalxaaja ayb xadiidkanna marka wuxuu tusayaa ninkaan ninkani nin buu ka dacwooday rasuulku u dacwooday hebel salaadoo lagu dheereeyaa inay waa bannaan tahay marka rasuulkii ma dhihina dacweynayna saa ha dhihin maxalushaahidka marka tarjamada xadiidka meesha iska daboolayaan meeshaas qaala xadaanaa aadamu bnu abi iyaas wahuwa alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu qال xdثna mxاrب بن dثاr qال smctu jاaبر بن cبdاللh الأنصاaريa qاal أqبلa رaجuل nin ayaa soo jeestay ayaa soo tegey soo socday binaadixayni laba dhaan laba rati oo biyaha lagu dhaansado ayuu la soo tegey waqad janaxa الleylu wاlxaal iyadoo qad janaxa uu soo qaabilay alleylu habeenkii mugdigiisii waqad janaxa alleylu habeenkiina mugdigiisii oo la soo qaabilo janaxa bimacnaa aqbala dalaamuhu fa waafaqa mucaadan mucaad buu ninkii waafaqay yusallii oo tukanaayo mucaadoo dadkii tujinaya ayuu soo waafaqay ninkii laba ratibowna wataa marka nin maanta dhan soo shaqaynayana waa fa taraka naadixahu ayuu ka tegey dhaankiisii ayuu ka tegey wa aqbala ilaa mucaadin mucaad ayuu marka uu soo aaday ayb salaadii buu soo galay faqara'a bisuurati albaqara mucaadna suurat lbaqara ayuu akhriyey aw innisaa shaki baa riwaayadan ku jira laakiin bacdi riwaayaat wax shaki a ma lahan baqara baa la jasmiyey waxaa laga qaadanaya marka suuraddan in suuratlbaqara lagu magacaabi karo bacdi salaf ayaa diiday oo waxay dhaheen yaan lagu magacaabina qur-aanka baqaradu maadaama xayawaan ay tahay ha la yidhaahdo asuuratu alatii dukira fiiha albaqara suuraddii baqarada lagu sheegay hal laakiin halkan waxaa ku cad marka in la dhihi jiray oo dhibna aynan lahayn waxaa kaloo ibnu rajab sheegay waxaa laga qaadanaa buu yidhi saxaabadu markay suurad bilaabaan waa dhammayn jireen oo qur-aankii qayb yar inay ka soo qabsadaan ma samayn jirin badan taas waayo marka midda keentay ninkan markau arkay mucaad oo suuratulbaqara ku furfurtay baqara goormaa la dhammaynayaa marka nin daallan wahay isaguna taas waayo marka midda keentay ee iyagu suurad gadaal afarta aayado u dambaysa laga soo qabto iyo wax yar la akriyay iyo maynan aqoonin sida badan sidaasuu leeyahay ibnu rajab faindalaqa arajulu ninkii waa tegey wabalaqahu waxaa soo gaartay anna mucaadan mucaad naala minhu inuu gaaray ninkii salaadiibuu ka baxay keligiisuu tukaday waa iska tegey ninkiibaa marka waxaa soo gaartay in mucaad xoogaa oo wax ka sheeg sheegay maadaama salaadii uu mucaad ka goostay mucaad inuu wax ka sheegay ayaa markaas soo gaartay faata nabiya sala allahu calayh waali wasalam ninkii nebigu u yimid fashakaa ilayhi mucaadan mucaad buu uga dacwooday ayb oo arrinkan salaad dheerayntiibuu uga dacwooday waa meesha bukhaari uu rabana meeshan waa marka faqaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi yaa mucaadu mucaadow afataanun anta adiga mid dadka kala eryaaya miyaa tahay oo daacada ka eryaaya maa tahay alfitna bimacnaa hadda waxaa laga wadaa qofkii in daacadii laga eriyo oo ka sabab loogu noqdo inuu daacadii ka tago maxaa yeele haddii uu dheerayn arka jamaacadii u iska dhaafaa waa mafsado marka fidnadu marka macaani kalena waa leedahay qofku marka waa inuu iska ilaaliyaa inuu sabab u noqdo qof inuu diintii fidno uga noqdo qowluhu tacaala rabbanaa laa tajcalnaa fitnatan liladiina kafaruu ilaahu annaga fidnaha naga dhigin gaalada ha nooga dhigin ahlu tafsiirka waxay ku fasiraan qaarkood annaga sababteenna in diinta loo soo geli waayo ay gaalada u soo geli waayeen ilaahu saas hanaga yeelin camalkeennu intuu xumaado oo dadkuna arkaan oo markaasi wixii xataa diinta geli lahay ay is yidhaahdaan kuwaana ficnaa lahay hadday fiican tahay oo dadkii fidna aan u noqonno hay-adda tafaasiirteeda tafsiir ka mida ayb qofkii marka ficilna inuu saa ku noqdo lama rabo qowlna inuu ku noqdo lama rabo ayb wayna daran tahay marka taas qofkii waxaa laga yaabaa in diinkiiba uu nuqsaan iyo dhib u keeno ow afaatinun ayuu yidhi mid fidnaynaya miyaa tahay dadka alaaa miraarin saddex jeer falowlaa sallayta bisabbix isma rabbika fahallaa falowlaa ay fahallaa sallayta maa tukatid oo ku tukatid bisabbix isma rabbik washamsi waduxaahaa walleyli idaa yaqshaa maa ku tukatid ayb fainahu yusallii waraa'aka gadaashaada waxaa ku tukanaya alkabiiru waadaciifu wadulxaajati axsibu waxaan malaynayaa haada kani fi lxadiidi inuu ahaa qaala abuu cabdillaahi bukhaari waxa uu yidhi wataabacahu shucbo waxaa mutaabiciyey damiirka shucba u noqona shucba waxaa mutaabiciyey saciid ibnu masruuq saciid ibnu masruuq yaa waaye sufyaanu thawri aabbihiisu sufyaan ibnu saciid ibni masruuq ayaa la yidhaahdaa saciid ibnu masruuq ayaa mutaabiceeye wa miscarun iyo miscar ibnu kidaan iyo washaybaaniyu iyo shaybaani dhammaan yay ka warinayaan muxaarib ibnu disaar iyagu marka ayb maxay ku mutaabaceeyeen shucba marka taabacuu bishaki waa meeshii faqara'a bisuurati albaqara aw innisaa shakigaa waxaa sidaasoo kale u wariyey oo shaki ahaanta u wariyey oo shucba la wariyey saciid ibnu masruuq miscar ibnu kidaan iyo abuu isxaaq shaybaani sulaymaana la yidhaha magaciisa qaala camrun camr ibnu diinaarna waxa uu yidhi wacubaydulaahiwa cubaydullaahi bnu miqsan iyo wa abu zubayr iyaguna can jaabir iyagoo ka warinayo qara'a mucaadun fi lcishaa'i wuxuu ku aqriyey bilbaqarati biduuni shakin camr ibnu diinaar iyo cubaydullaahi ibnu miqsan iyo abu zubayr ayb iyaguna iyagoo jaabir ka warinaayo laka xadiidka hadda abu mascuudin albadri buu ahaa ma jaabir buu ahaa laftigiisa ayb iyagoo marka jaabir ka warinayaan iyaguna waxay shaki ma aynan sheegin ayb qoladani marka muxaarib riwaayadii hore muxaarib ibnu ditaara askalaha tanna muxaarib iyo waxaa siman camr ibnu diinaar cubaydullahi ibnu miqsan abu zubayr ayb saddexdan wax shakiya ma sheegin wax shakiya ma aynan sheegin saddexdan ayb wa taabacahu alacmash can muxaarib wa taabaca waxaa mutaabaceeyey hu shucba alacmashu acmash can muxaaribin isagoo muxaarib ibni ditaar ka warinaya isaguna ayb biduuni shakin waa marka riwaayadan dambe waxuu gadaal u dhigay saas khulaasatu lqowl marka duruqda xadiidka haddii la ururiyo maxaa soo baxaya waxaa soo baxaya muxaarib ardayda xadiidkan ka warinaysa shucba iyo saciid ibnu masruuq iyo miscar ibnu kidaam iyo abu isxaaqi shaybaani afartaas waxay wariyeen bishaki baqara aw annisaa ayb acmashna muxaarib ibnu ditaar wuxuu ka wariyey biduuni shakin oo qara'a mucaadin fi lcishaa bilbaqara ayb shaki male iyada marka riwaayadan acmash iyo waxaa iswaafaqsan riwaayada camr ibnu diinaar iyo cubaydullahi ibnu miqsam iyo abu zubayr iyo qaabkoodii oo kale waa laakiin xagga dabaqada waa kala hoos hooseeya taasaa marka mutaabacaadkan wuxuu u sheegaya waa intaas marka inuu ka hadlo sinaaca xadiiiya ku jirta ayb ayb marka tarjamada axaadiistuna waa isleeyihiin baabu liijaazi fi salaati wa ikmaalihaa ayb baabu bayaani xukmi liijaazi gaabintii quunkeeda caddayntiisii u baabyahay fi salaati salaada dhexdeeda lasoo gaabiyo wa ikmaalihaa iyo dhammaystirkeeda caddaynteedii oo la dhammaystiro bacdi nusax ibnu rajab sida tan uu sharxay baab male xadiidkan baabkan aan hadda soo dhaafnay ayaa iyuu dhexgeliyey wax tarjamaan uma samaynin isaga qaala xadaanaa abu macmar qaala xadaanaa cabdulwaaris wabnu saciid atanuuriyu qaala xadaanaa cabdulcasiis can anasin qaal kaana nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yuujizu salaata salaadda inuu gaabinaayo wa yukmiluhaa uuna dhammaystiraayo waana kaamil yeelaayo waana soo gaabinayo waana kaamil yeelayo yani arkaanteedii iyo waxeediiyo dhan waa u dhammaystiraayo maca annahaa haddana uu soo gaabinay ibnu rajab marka ayb meeshaan wuxuu ku yidhi waidkhaalu hada alxadiidi fii hada albaabi isagu baabkuu sheegaya kii hore ugu jiraa xadiidkan waidkhaalu hada alxadiidi fii hada albaabi faa'iidatuhu faa'iidadeedu waxay tahay buu yidhi annahu bayana bihi qadra takhfiifi alma'muuri bihi ayb xadiidkan baabkii hore gelintiisa faa'iidada ku jirtaa waxay tahay takhfiifka iyo gaabinta la gaabinaayo qadarkeeda inta uu leegyahay ayb وأنه إنما yb يشkى الإmاaم إdا زاad عalayhi زiياadaة faaxشha yaعnي imaamka marka laga dacwoonayo ama laga sheeganayo waa haddii qadarkii rasuulka uu samay jiray oo isugu jiray salaadiina inuu gaabiyo arkaantii ina dhammaystiro qadar ka badan in looga dacwoodo waayo ayaa looga dacwoon karaa laakiin qadarkii rasuulka o kale lagama dacwoon karo taasaa laga faa'iidaysanaa buu yidhi dadka qaar waxaa arkay salaad cisho haddii lagu akriyo malaa waxay ku tukadaan meelay gaaggaaban ayagoo aqoon jiray hadduu imaam u soo galo qiraa'ad muratalana uu akhriyo wa shamsi iyo sabixisme iyo ou akhriyana waa nugu dheeraysay leeyihin kuwaas dacwadooda wax la fiirinayo male maxaa yeelay takfiifkii rasuulkau ninkan ku jiraan ee iyagaa si kale u khaldan dacwadu marka waxay ku imaan kartaa intii caadada ahayd ee rasuulku uu jideeyey sala allahu calayh waali wasalam markii la dhaafo xagga kale qofka u dhaafo ayb saasuu ibnu rajab uu yidhi fa amaa ikmaalu salaati wa itmaamu arkaaniha falaysa bitadwiilin manhiyin canhu waay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man akhafa salaata salaada qofkii fudeydiyey cinda bukaa'i asabiyi cunuga yarkaa ooyintiisa agteeda ilmo yaryar markay ooyaan qofkii salaada sii fududeeyey qaala xadaanaa ibraahim ibnu muusa qaala akhbarana alwaliid ayb qaala xadaana alawsaaciyu can yaxya bni abi kaiir can cabdillaahi bni abi qataadata can abiihi abi qataada magaciisana alxaaris ibnu ribciy ayaa la yidhaahdaa can ilnabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi innii la aquumu fi salaati anigu waan istaagayaa buu yidhi salaadda dhexdeeda uriidu anoo rabo xaal aan doonayo an udawila inaan dheereeyo fiiha salaadda dhexdeeda inaan dheereeyo fa asmacu waxaan maqlayaa bukaa'a sabiyi cunuga yarka ooyintiisa fa atajawazu waan soo gaabsanayaa fii salaatii salaadeyda yaan soo gaabsanayaa aan ku gaabsanayaa karaahiyata an ashuqa nicid aan nacaya inaan dhibo calaa ummihi hooyadiis cunuga hooyada wadatee jamaacada ku jirta salaadda tukanayso inaan dhiban nicid aan nacayo darteed taabacahu bishru bnu bakrin wabnu lmubaarak wa baqiyatu can ilawsaaciyi intaan marka mutaabacadooda muxuu u sheegay bukhaarina liyubayina ana akara man rawaa can ilawsaaciyi akhraja alxadiida mawsuula xadiidkan waxaa laysku khilaafay mawsuulnimo iyo mursalnimo raawi waxaa jira xadiidka mursal ka dhigayo can cabdillaahi bni abi qataadata can ilnabiyi buu yidhi abu qataadu ka booge laakiin bukhaari marka mutaabacaadkan wuxuu u keenay akharu ruwaah inay mowsuul ahaan xadiidkan u wariyeen dariiqaas marka mursalnimada lagu keenay ma dhibaayo marka kuwan waxu dhibaayo male sanaaca xadiidiya noocaasa marka ku jirta qaala xadaanaa khaalid ibnu mkhladi wahuwa alqaطwaaniyu abulhaytam qaala xadaanaa sulaymaan bnu bilaal qaala xadaanaa shariik bnu cabdillaahi qaala samictu anas bna maalikin yaquul maa sallaytu waraa'a imaamin imaam gadaashiisa ma aanan tukanin qadu weligay akafa ka fudaydin ka fudayd badan salaatan xagga salaada walaa atama ka dhammaystirid badan min annabiyi sala allahu calayh waali wasalam qof ka dhammaystirid badan kana fududayn badan nebiga ma aanan ku dukanin gadaashiisa wain kaana layasmacu wain hushaaniya kaana wuxuu ahaa layasmacu inuu maqlaayo bukaa'a asabiyi cunuga ooyintiisa ayuu ahaa inuu maqlayay fa yukhafifu waa fududaynayey makhaafata an tuftana ummuhu cabsi uu ka cabsanayo hooyadii in la fidneeyo oo salaaddii ay waswaas iyo dhibaato iyo ay ku tukato ayb taas yacnii cabsi aan ka cabsana uu ka cabsanayo qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa saciidun qaala xadaanaa qataadatu ana anasa bna maalikin xadaahu ana anabiya sala allahu calayh ali wasalama qaal inii la adkulu fi salaati aniga salaaddii baan gelayaa wa ana uriidu walxaal ana anigana uriidu aan rabo idaalatahaa dheeraynteeda faasmacu waxaan maqlayaa bukaa'a sabiyi cunuga ooyintiisa faatajawwasu waan soo gaabsanayaa fii salaatii salaadeyda sababtaan u gaabsanaya waa maxayna mimaa aclamu min ajli maa kii dartiis aclamu aan ogahay min shiddati wajdi ummihi hooyadiis murugteeda darnaanteeda min bukaa'ihi ooyintiisa ay ku murugayso darteed ama ooyintiisa daraaddeed tiiraanyada iyo murugta daran oo ay dareemaysa ogaal aan ogahay darteed ayaan usoo gaabsadaa buuyi qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa bnu abi cadiy can saciidin can qataadata can anas bni maalikin can اnabiyi sala اllahu calayh waali wasalama qaal inii la adkulu fi salaati aniga salaadda ayaan gelayaa fa uriidu itaalatahaa dheeraynteeda ayaan rabaa fa asmacu bukaa'a sabiyi baan maqlayaa faatajawasu waan gaabsanayaa mima aclamu yacnii waxaan oogahay dartii min shiddati wejdi ummihi oo ah hooyadiis murugteeda darnaanteeda min bukaa'ihi ay ka murugayso marka ooyintiisa darteeda ay u murugayso wa qaala muusa xadaanaa abaanu qaala xadaanaa qataadatu qaala xadaanaa anas can inabiy sal l slam mitlahu meeshaana marka qataado oo xadaanaa yidhi baa ku jirto riwaayadii horena qataado can ayuu yidhi sababtaas ugu soo celiyey marka mutaabacada meesha layskagama dhigin ayb axaadiistan oo dhan marka ibnu rajab waxa uu yidhi wastudilla bi hada alxadiidi xadiidkan waxaa loo deliishaday masaa'il fiqhi ah waa maxayna calaa ana man dakhala fi asalaati biniyati idaalatiha falahu takhfiifuhaa limaslaxatin ayb waanahu laa talzamu aliطaalatu bimujaradi niya masalada laga qaadanaya waxay tahay qofka niyadiisa isagoo salaad ku galay inuu dheereeyo salaad ayuu galay niyadiisa waxaa ahayd inuu dheereeyo niyadaas dheeraynta uu rabay ma ka baajinayso inuu soo gaabin kara oo dheeraynaan niyeystay salaaddii hadda ma gaabin karin ma la dhihi karan maxaa yaele xadiidka rasuulku waxaa ku jirta markuu galaayo salaaddii dheerayntii caadiga u ahaydoo fududayd inuu sameeyo rabaa waa isbedelaa ka bacdi waxay u dhibaysa mala marka taas waa mas'alo fiqi taasa taas waa laga qaadanaya wاstadla bihi bacduhum calى ana man dakala fii taطawucin marka maxaa loo samaynaa taas waa soo socotaa wاstadla bihi bacduhum qaarkood waxay u deliishadeen calى ana man dakala fii taطawucin yanwi an yusalii arbacan falahu an yaktasira calى rakcatayn qofaa salaad galay sunnaa wuxuu niyeystay afar ragco inuu tukado laba ma ka dhigi karaan xadiidkan waxaa loo deliishaday in laga dhigi kara maxaa yeele cadadu rakacaadku niyadu dhib weyn kuma laha cadadu rakacaadka waxa la niyeysanayo shardi niyada kuma aha niyada marka salaadda la gelaya inta muhiimkaa waa maxay shardiga ah salaad qofka inuu tukanayo farad inay tahay nooceeda bis cadadu rakacaadku iyadu maaha laazim binaan calaa daalika marka iyadoo takhfiif la raadinayo afar baad niyeysatay laba laba isaga gaabsan karta ragcada labaad markaad joogta intaa iska ataxiyaada asalaamu calaykum asalamu calaykum waa iska dhihi xadiidkaanayna marka u deliishadeen qaala daalika sidaa waxaa yidhi sufyaan thawriyu sufyaan thawri baa saas dhahay ayb waxaana laga yaabaa in loo xujaysto calaa anna man nadara an yusalliya salaatan wa nawaa fii nafsihi akdara min rakcatayni fahal talzamuhu maa nawaa am laa nasa axmedu annahu yalzamuhumaa nawaa imaam axmed isaga laba madhab oo kale laga soo naqliyay laba riwaayo masaladan mar wuxuu leeyahay waa nadarka oo kale qofka hadduu nadaro salaad salaadaasna uu niyada gashto afar ragco niyadii uu gashto laba inuu usoo gaabsado ma yeeli karuu leeyahay maxaa yeeley aymaanta iyo nuduurta cinda alimaam axmed maqaasida iyo niyada laga fiiriyaa maqaasida iyo niyada riwaaya marka imaam axmed leeyahayna waxaa laga bixiyey qowlkaas sufyaan mid u dhow ayaa laga sheegay iyada ayb mas'alo kale oo xadiidkan loo deliishaday khaaabi xadiidkan wuxuu u deliishaday iyo keyrkiis cagsiga tan cagsiga tan waa maxay salaadan in la dheereeyo la rabay maxaa loo soo gaabiyey liajli maslaxada ma'muumiinta ma dhici kartaa marka iyadoo salaaddii lagu jiro rukuucdii imaamka uu ku jiro ayaa nin soo galay qajaf qajaftiisii buu maqlay imaamka rukuucdii ma ku sugi karaayo waxyar ma u dheereey karaa rukuucda isagoo ninkaas maslaxadiisa ilaalinaya si ragcada uu uga soo gaaray waxay yidhaahdeen marka laga fiiriyo qasadka yani marka laga fiiriyo cillada hadda meeshan salaadan waxaa loo soo gaabiyey muraacaatan limaslaxati limaslaxati bacdi alma'muumiin ninkanna bacdi alma'muumiin uu ka mid yahay waa lagu ilaalin karaa bay leeyihin xoogaaya dheerayn aan dad kale dhibayn kaiir min alculamaa waxay dhaheen maya cagsi bayba isku tahay rukuucdii haddii la dheereeyo ninkan sugid la sugaayo darteed salaaddii waaba dheeraanay bay dhaheen dheeraantii la diidayaa lagu dhacaa koo midda labaad ninkan weliba ma'muum ma noqoninoo maba soo gelinba salaaddii weliya kii hore kow waa kala duwanyihin kii hore qof salaadda ku jiray ahayd oo ma'muum xaqiiqi ah kan laakiin daakil waayo weli ma'muum ma noqoninoo salaaddii maba soo gelinba noqon marka in ma'muumiinta loo dhibo qofaan weli imaanin sax maahanay dhaheen aduu marka ibnu culamada qaarkoodna saasay ku doodeen ibnu xajar laftirkiisa uu sheegay ixtaja bihi man qaala yajuusu lilimaami iطaalatu rukuuci idaa samica bixasi daakhilin liyudrikahu watacaqabahu ibnu lmunayir biana takfiifa naqiidu taطwiili fakayfa yuqaasu calayhi qaala uma ina fiihi mugaayarata lilmaطluub liana fiihi idkhaala mashaqati calى jamacati liajli waaxidin intaha ويمkن أن يقاaل محل ذلكa mا lم يشhق على الجماعaةi وبذلكa قyده أحمد وإسحاaق وأbو hوb haddaynan dhibaynin dadka mأmuumiinta baar in lasuga dhib وma ذakره بن بطاaل سبقه إليه الkhaطاaبي khaطاaبي baa ugu waraataan sheegnay ووجهu بأنه إdا جاaز التkفيiف لxاaجة مiن xاaجاaت الدuنيا kاna التطويل لxاaجة مiن xاaجاaت الدين أجوز yb وتacaqabahu الqرطubiyu بأna fi التaطwiili huna iyaadة ziyaadaةa camali fi salaati غayri maطluubin بأna fi التaطwiili huna ziyaadaةa camali fi الsalaati غayra maطluubin bkhilaafi التkفiifi fainahu maطluub intaha wfii hadihi الmasأlaةi khilaafu cinda الshaaficiyati buu yidhi وtafصiil وأطلqa الnawawiyu can اlmadhabi istixbaabu dalika istixbaaba dalika imaam الnawowi wuxuu iطlaaqay arrinta inay sunno tahay in la sugaxo wfi tajriidi lilmaxaamiliyiina naqla karaahiyatahu can اljadiidi maxaamiliina wuxuu yihi qowluljadiidka shaafici karaahaba waayo wabihi qaala اlwsaaciyu karaahadaasaan awsaaci yihi wamaalikun waabuu xaniifata waabuu yuusuf wa qaala maxamed bnu اlxasan akhsha an yakuuna shirkan maxamed ibnu xasan sheybaani isagu wuxuu yihi saaxibu abi xaniifa inay shirki tahaanba ka baqaayo sababta waa maxay cibaadadaa lasii wadaa qofaana lagu ilaalinayo liajli qof ya istutus ama camal camalu aakhira liajli liajli qofra ridihiis loo sameeyo kale noqone shirki asqara shirki asqara qarab aan ilaahay dartiis ahaynaa ku jiro qofkaan dartiisa loo samayna wixiina waa cibaado ma isaga inuu sabra laga rabaa dadka inuu dhiba maaha isaga inuu iska sabro isaga inuu sabra laga rabo inuu dadka dhiba maaha isaga fama famaa adragtum fasalluu wamaa faatakum faatimu baabun idaa sallaa uma ama qowman baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa sallaa haddii uu tukado uma ama qowman dad oo u imaam noqdo haddana isagaa tukaday salaadda faradkaa waa tukaday markaasuu dad u imaam noqday haddana salaad sunna isaga sunnay u tahay dabcan oo yacni halkan bukhaari ujeedkiisu waxay tahay salaatu lmuftaridi khalfa almutanafil qof farad tukanaayo qof sunno tukanaayo muku daba tukan karaa qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin waa abu nucmaan qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuuba can camri bni diinaarin can jaabir qaala kaana mucaadun mucaad wuxuu ahaa yusallii maca anabiy sala allahu calayh ali wasalam nebiga inuu la tukanaayo uma ya'tii qowmahu buu u imaanayo dadkiisa fa yusallii bihim waa tujinaya midda hore marka waxay u ahayd faradkiisii tan labaadna isaga sunnay u tahay dadka gadaashiisa ku tukanaayana maxay tukanaayaan farad bay tukanayan shaaficiyaduna sidaanay ku tageen amaa maalik iyo imaam axmed iyo iyaga waxay abu xaniife iyo waxay leeyihiin qof farad tukanaayo qof sunno tukanaayo maku daba tukan karo qisadaanna marka imaam axmed laba riwaaya isaga laga haayo markii hore waa ogolaay baa layidhi markii dambena waa ka noqday qisadaanina wuxuu yidhi imaam axmed nebigu ma arkin buu yidhi sunno xujo ma noqon karto sababtoo ah mucaad markuu qoomkiisa tujinaayo iyaguna ay ku daba tukanaayeen nebiga ma arkaayey meeshaas ka bixiy taas horaan u sheegnay zamanu tashriic wixii saxaabadu sameeyeen hadday qaldan yihiin ilaaha arkaayeen ilaahayna nebigiisa u waxyoolahayn taas marka ma lagu dafci karo xadiidka sida toosanna waxay tahay ama raajixa ah inay bannaan tahay yani qof farad tukanayo inuu salaad qof mutasanin oo sunnaysanayo inuu ku daba tukan karo marba haddii salaada nidaamkeeda uusa iskhilaafaynin salaadda haddii nidaamkeeda iskhilaafayo ka warran laakiin maya salaad janaaze ah hadda nin tukanaa adiga duur ku xiro kartaana maya nadmigaanba islaxaynba labada nadmigooda laakiin inta kale salaado nadmigoodu isleeyahay waa inuu tukan kara baabun man asmaca annaasa takbiira alimaami baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man asmaca qofkii maqashiiyey annaasa dadka takbiira alimaami imaamka takbiirtiisa waa muballiqi qofka imaamka takbiirtiisa dadka maqashiiyo waa muballiqa muballiq ma la samaysan karaa ayuu ka rabaa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdullahi bni daawuud wahuwa alquraybiyu cabdullahi bni daawuud alquraybiyu qaala xadaanaa alacmash can ibraahiima can اlaswad can caaishata radia allaahu canha qaalat lamaa marida anabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu markuu jiraday maradahu aladii maata fiihi jiradiisii uu dhexdeeda ku dhintay ataahu bilaalun baa u yimid yu'dinuhu isagoo ogeysiinaya bisalaati salaaddii fa qaala waxa uu yidhi muruu abaa bakrin falyusalli abuubakar fara dadka ha tujiyey qultu waxaan idhi inna abaa bakrin abuubakar rajulun nin weeyaan asiifun ooyin badan qalbi jilicsanya in yaqum maqaamaka maqaamkaaga hadduu istaago yabkii waa ooynayaa falaa yaqdiru ma awoodaya cala alqiraa'ati qiraa'adii qaala muruu abaa bakrin falyusalli faqultu midlahu faqaala fi اtaalidati aw araabicati ina kunna idinku sawaaxibu yuusufa yuusuf naagihii waqtigiisii joogay yaa tihiin kuwii marka qisada sameeyey xadiidkana waana soo miraado ka hor muruu abaa bakrin falyusallii fasallaa abuu bakr waa tujiyey waharaja nabiy sal l slam nebigiina waa soo baxay yuhaadaa bayna rajulayni yuhaadaa isagoo markaa la garab galaaya bayna rajulayni laba nin dhexdooda lagu garab galaayo kaanii yanduru ilayhi waaba anigoo arkaayo yaqudu birijlayhi yakhudu ou xariiqayo alarda dhulkii birijlayhi uu ku xariiqaayo labadiisa lugood falamaa ra'aahu abuu bakrin markuu arko abuubakar nebiga dahaba wuxuu doonay yata'akharu inuu dib soo maro fa ashaara ilayhi waa uu ishaaray an salli tuko fata'ahara abuu bakrin abuubakr waa soo dib maray radia allaahu canhu waqacada nabiyu sal l slam nebigiina waa fadhiistay ilaa janbihi dhinaciisii buu fadhiistay wa abuu bakrin abuubakarna yusmicu nnaasa dadka uu maqashiinayo attakbiira nebiga takbiirtiisa maadaama nebigu uu jiranaa oo codkiisu xoogaa ou aad cod dheer uunan lahayn abuubakarna nebigii ayuu ka gudbinaya takbiirta taabacahu muxaadirun can ilacmash meeshaa marka maxaa ka baxayo laga qaadanaa muballiqu inuu bannaanyahay la samaysan karo masaajidkan hadduu weyn yahayo xaajaa laakiin keeni karto haddii marka masaajidku weyn yahay mikrofoonnadan iyo waxaana aynan dadkii ku maqli karin markaas in dad qofka dhexda taagan oo kale inuu allaahu akbar allaahu akbar imaamki takbiirtiisa uu sii gudbiyo dadka maqashiiyo taas inay bannaan tahay laakiin haddaan loo baahnayn ka warran haddaan loo baahnayn maya marka nin walbaa imaamuhu inuu si aamuso diiba aan loo baahnayn labadan xaram ayaad arkaysaa marka mar walbaa mubaliqa iska jira ma fahmin kolley ani wax laga wada makarafoonnadia daaran dadkoo dhan waa maqlaayaan yacni allaahu akbar markuu imaamka yidhaahdo muballiqi baa allaahu akbarka daba akrina dadkiina way wada qof aan maqlayninna ma laha marka kutubta fiqigana waxaan ku aragnaa ama shuruucda xadiidka waxay leeyihiin xaajo hadday keento muballiq muballiqa xaajo haddaynan keenin marka ma garanin meel laga keenitaas tarjamadii xadiidku marka waa isleeyihin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka ya'tamu bilimaami imaamkii ku dayanaayo waya'tamu annaasu dadkiina bilma'muumi ay ku dayanayaan ninkaa ma'muumka ay kusii dayanayaan salaad maa laba imaam yeelanaysa marka maxaa laga wadaa ma'muumkaa muballiq camal ah dambe sidaasay marka ugu dayanayaan iyaga ma maqlaayaan imaamka xarakadiisa uma jeedaan iyo dhaqdhaqaaqiisa nin kaloo ma'muumaa u jeedaa dhaqdhaqaaqiisii iyo waa ku dayanaya marka tan ka baxaysa marka waa intaas wayudkaru can inabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga waxaa laga sheegay itamuu bii aniga igu dayda walya'tama bikum idinkana ha idinku dayda man bacdakum dadka idinka dambeeya ha idinku sii dayda meeshaan marka wayudkaru buu cabiray bukhaari wuxuu yidhi ibnu xajar hada طarafun min xadiidi abi saciidin alkhudriyi qaal ra'aa rasuulu llahi sal l slam fii asxaabihi ta'ahuran nebiga asxaabtiisiiba wuxuu ka arkay dib u dhac faqaala waxau yidhi taqadamuu soo hormara wa'tamuu bi igu dayda walya'tama bikum man bacdakum idinkana kuwa idinka dambeeya haydin fiirsadaan haydinku daydaan salaada alxadiid akhrajahu muslim xadiidka muslim baaba saxiixaysa kusoo saaray bukhaarina wayudkaru buu cabiraa akhrajahu muslimun asxaabu sunan min riwaayati abi nadrata canhu qiila wainamaa dakarahu lbukhaariyu bisiiqati tamriid wuxuu ugu sheegay lianna abaa nadrata laysa calaa shardihi abuu nadrahan bukhaari shardigiisa ma ahan rijaashiisa ma aha lidacfin fiihi sababtana waxay tahay dacfi ku jira darteed wa haadaa cindii laysa bisawaabin buu yidhi anu sidaan agteeda sawaabka ma aha liannahu laa yalzamu min kownihi calaa gayri shardihi annahu laa yasluxu cindahu lilixtijaaji bihi inuusan rijaashiisa ahayn ma keenayso bukhaari inuunan xujaysanaynin bal qad yakuunu saalixan lilixtijaaji bihi cindahu walaysa huwa calaa shardi saxiixi aladii huwa aclaa shuruudi sixa waxaa laga yaabaa bukhaari kitaabkiisaan ninkan in shuruuddiisa uunan ku waafaqsanayn laakiinse xadiid aan saxiixiisaba ku jirin rijaal aan shuruuddiisa ahayn ayuu bukhaari xadiidkooda saxiixiyaa badanaa weliba tirmidi uu ka soo naqliyaa markaa taas ma diidaysa u leeyahy waalxaqu ana hadihi siiqata laa takhtasu biاldaciifi bal qad tustacmalu fi saxiixi aydan xaqu waxaa weeyaan siiqatu tamriid kastaa dacfi ma keenayo wax saxanna waa loo isticmaali karaa bikhilaafi siiqati اljasmi fainaha laa tustacmalu ila fi saxiixi wadaahiruhu yadullu limadhabi shacbiyi meeshaan marka faa-iido waayo marka caadaadka bukhaari iyo waxaasoo kaga hadlaa meeshaan calaamaysta marka halkan marka wuxuu yidhi madhab uu shacabi leeyahay buu xadiidka daahirkiisana daliil u yahay madhabka shacabi waa maxay shacabi wuxuu leeyahay saf walbaa safka ka horeeya imaam u ah markan haddaad masaajidkan safka tobanaad ka joogtid adiga kan sagaalaada adiga ku dayana mas'alou ka soo saaray marka meeshaas wuxuu yidhi imaamkii dadkiioo rukuucsana soo gaartay rukuucda yaa ka soo horkacaayan imaamkaa ugu soo horkacayo samica allahu liman xamida soo dhahay intaynan dadku dhihin ninkii marka wuxuu leeyahay ku soo gaaro safka isaga ka horeeyo oo weli rukuucsan haddaa adiga ku soo gaartid allaahu akbar allaahu akbar tiraahday walow imaamka safkaas rukuucsan ka horba ha istaagee rukuucda ha ka soo kor noqdee ragcadaas waa tirsanay buu leeyahay shacbi xadiidkaanu u xujaysanaa walya'tama bikum yacni man bacdakum adiga safkan baa imaamku kaa horeeya isagu hadduu rukuucsan yahay adiga aad rukuucdii kula soo qabsato ragcadaas waa haysaa buu leeyahay laakiin madhab iska shaabi haddaad ogtahay imaamkii inuu madaxa kor u soo qaaday adiga intaadan rukuucin ka hor isku soo celi ragcadaas ayb baabun hal yaakudu اlimaamu imaamku ma qaadanayaa idaa shaka haddii uu shakiyo biqowli اnnaasi dadka warkooda ma yeelayo imaamkii salaadda ku jira hadduu shakiyo dadka qowlkooda ma qaadanaya markaas qال xdثna cبdاللh بن مسلمة عن mالك بن أنس عن أyوب بن أbي تميمة السkتyاني عن محمد بن سيrين عن أbي هريرة أن رsuuل الlhi sلى الله عليه qال xdثna qتyبة بن سعيد qال xdثna أbو معاaوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن cائشhaةa qاaلت لma تqla رasuuل الlhi sلى اه عل sلم نبgu markuu cuslaaday jaءa بilaal بilaal baa yimid يؤdinhu bالصلاة fqاla muruu abaa bakrin an yusalya bالnaas faqultu yaa rasuula allah ina abaa bakrin rajulu nasiif wainahu mataa maa yaqum maqaamaka booskaaga markuu soo istaago lam yusmic innaasa dadka ma maqashiinayo falow amarta cumara cumar haddaad amarto faqaala muruu abaa bakrin yusallii biاnnaas faqultu lixafsata quulii lahu waxaa ku tiraahdaa ina abaa bakrin rajulu asiifun wainahu mataa yaqum maqaamaka laa yusmicu nnaasa falow amarta cumara qaala ina kuna laantuna sawaaxibu yuusuf muruu abaa bakrin an yusalliya biاnnaas falamaa dakhala fi salaati abuu bakr markuu salaadii galay wajada rasuulu llahi sal l slam fii nafsihi khifatan nebiga nafsadiisiiba wuxuu ka dareemay fudayd faqaama waa istaagay yuhaadaa iyadoo la garab galayo bayna rajulayni laba nin dhexdooda wa rijlaahu labadiisa lugoodna tafudaani ay xariiqayaan fi lardi dhulku xataa dakhala almasjida intuu masaajidkii ka soo galay falamaa samica abuu bakrin markuu maqlay abuu bakr xisahu yanii shanqartiisa dahaba abuu bakrin wuxuu doonay yataakharu inuu soo dibmaro fa awmaa ilayhi rasuulu llahi sal l salam nebiga abuu bakr waa u ishaaray fa ja'a rasuulu llahi sal l slam nebigaa yimid xataa jalasa can yasaari abi bakrin ilaa uu abuu bakr bidixdiisa ku fariistay fa kaana abuu bakrin abuu bakr wuxuu ahaa yusallii qaa'iman inuu tukanayo istaag wa kaana rasuulu llahi sal l slam rasuulkuna wuxuu ahaa yusallii qaacidan fadhi inuu ku dukanayo yaqtadii abuu bakrin abuu bakr wuxuu ku dayanayay bisalaati rasuulillahi sal l salam abuu bakar wuxuu ku dayanayay nebiga salaadiisa waannaasu dadkuna muqtaduuna bay ahaayeen kuwa dayanayaan bisalaati abi bakrin radia allahu canhu mushaahidka marka muxuu ka rabaa abuu bakar nebigaa imaam u ahaa dadkuna iyay ku dayanayeen abuu bakaray ku dayanayeen marka alrajulu yatamu bilimaam wayatamu nnaasu bilma'muum meeshaasi ka soo baxay laakiin dadka ma'muumnimada dadka ay abuubakar ku dayanayaan nooceedii waa maqashiinaa bisle wuu maqashiinayaa waayo ma ahana imaamka xaqiiqada nebiga unbaa ahay sal ala baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal yaakudu limaamu imaamka ma qaadanayaa idaa shaka haddii uu shakiyo biqowli nnaasi dadka hadalkooda qال xdثna cبdاللh بن مسلمة عن mالك بن أنس عن أyوب بن أbي تميمة السkتyاني عن محمد بن سيrين عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi sلى الله عليه لي وsلم rasuulka اnsرفa min اثنتaين laba ragco xaggooda ayuu salaada ugaga baxay salaad afar ragco ahayd bow labo ayuu ku salaamo noqsaday faqaala lahu dulyadayn dulyadayn baa wuxuu ku yidhi nin la dhihi jiray aqasurat isalaatu salaaddii ma soo gaabatay am nasiita mase waad ilowday rasuulka ilaahi yaa rasuul allah ayb salaaddii ma soo gaabatay buu yidhi mase waad ilowday inay soo gaabato waa dhici kartaa ila nebiga waa loo waxyoonaa moogta faqaala rasuulu lahi sal l slam rasuulku waxau yidhi asadaqa dulyadayn dulyadayn run miyuu sheegay faqaala annaasu dadkii waxay dhaheen nacam haa intaas marka nebiga salaaduu ku jiraa ogow lianna laakiin isagu waa isii lowsan yahay fii xukmi salaad waayo laakiin maxaa yeelay laba laba unbuu gadaal kala yimid nebiga sal sl labadii ragcee u dhinayd unbuu la yimid meeshaasaa waxay ku tuseen inuu salaaddii ku jiray ee hadalkan salaadda ma burinaaya miya iyo qiblada uu ka jeestay iyo may waa sahmi ma burinaayo waxaan dhan salaada faqaama rasuulu llahi sal l slam nebigii waa kacay fasalla natayni laba ayuu markaa tukaday ukhrayayni kale uma sallama waa salaamo noqsaday uma kabara allahu akbar buu yidhi fasajada midla sujuudihi ou awal sujuuddiisii uu sujuudi jiroo kale ama midka dheer buu sajay sujuudu sahwi axkaamta sujuudu sahwi oo ku saabsan meesheedaan ugu tegi doonaa meeshaan maku faahfaahinayno maxalushaahidka meeshaani waxay tahay imaamkii hadduu shakiyo qof warkiis ma qaadanaya ma'muumiintii ka mida wax meesha yaal ibnu rajab wuxuu yidhi wayuukhadu min dalika xadiidkan waxaa laga qaadanaa buu yidhi ana almunfarida ayb ana ayb ana almutafarida fii majlisin bikhabarin tatawaafaru alhimamu calaa naqlihi yuujibu tawaqufa fiihi xataa yuwaafaqa calayhi masalo laga qaadanaya waxay tahay majlis dad badan fadhiyaan ninbaa hadal majlis ay dad badan fadhiyaan oo warka nink ninbaa marka war sheegay warkaasina dadka inay naqliyaan oo ay soo sheegaan wax aad u badan wa himadoodu waxay keenaya in hadalkaas la nashriyo hadal ay ahayd in aad loo nashriyo oo dad badanna ay goobjoog ka ahaayeen markuu hal nin bis sheego in laga istaagi karo ninkaas hadduu doona diqaba ha ahaado waa laga istaagi karaayo waxaa la dhihi karaa warniyow bal nin kale aan sugno isaguna siduu yidhaahay nin saddexaad iyo nin afaraad aan u kaadin waa la dhihi karaa marka ma ahan min baab yacni khabarulwaaxidkaa la diidaa ma aha ee waxa waaye khabarulwaaxidkan waxaa caariday hadda shaki waxaa weeyaan waxaani hadda waa wax weyn hal nin muxuu ugu gaabsanaa keligiis dadkan oo dhan waxay u sheegi waayeen tawaquf xadiidku marka intay meeshaas uga jirtaan waxay uga jirtaa arrin weyn oo salaad ku dhacay masaajidkiina hal qof kuma tukanayo jamaaco badanaa tukanayso hal nin ayuu marka inuu sheego uu yidhaahdo rasuulka ilaahi salaaddii ma la gaabiyey mase hilmaanaa ku galay rasuulkii isla markiiba warkii hore kama qaadanine dadkiiba u weydiiyey dulyadeyn run ma sheegay yacnii dadkaas soo naqlin lahaa muugta war noocaasoo kalea marka hal nin xoogaa shaki baa imaan kara markii lagu waafaqay buu nebigu marka salaadda tukaday masaladaas marka waa naqlulxadiidna waa soo gelay masaladaas ayb oo waa maxay hadday nin sida zuhri oo kale xer badan arday badan leh haddii hal nin uu xadiid ka wariyo majlis baa xadiid looga wariyey nin baa ziyaado ku daray inta kalena kuma darin yani labaatan qof oo hal nin uu ziyaado la yimid sagaaliyo tobanna aynaan la imaanin shaki bay keenayna ninkan xadiidkiisa keligiisba aan qaadanno markuu keligii wax wariyo waa qaado lahayd laakiin hadda shaki baa yimidoo dadkan kale ayuu khilaafay marka markay siyaadatu hiqada iyo warkeeda tirada badan waxa keenaa waxyaabaanu ku dhisan yahay labadaas masalo ka bixiyey ibnu rajab ayb aslu atarjamana fiqiga ku jira waa maxay wuxuu yidhi waqad ikhtalafa alculamaa'u culammadu waxay isku khilaafeen fii ma idaa akhbara alma'muumu فيma إdا أkبر الmأmuuم الإmاamة fahal yarjicu إilىa qowlihim أm laa ma'muumku hadduu imaamkii baraarujiyo salaadaadi nuqsaan baa gashay uu yidhaahdo ma u laabanaya mase ma u laabanaya calىa qismayni labay u qaybsamay masaladaa laba qaybood bay u qaybsamaysaa أn yatayaqana sawaaba nafsihi imaamku inuu yaqiinsan yahay inuu toosan yahay falaa yarjicu ilaa qowli man khaalafahu walow kasuru nooc taas wa imaamkan yaqiin isagu wuxuu hubaa inuu afartii ragca dhammaystiray markaasaa nin wuxuu yidhi saddexaad tukatay waana ishubaa isaga markaasi ma u noqonayo warkooda marba hadduu isagu yaqiin haysto ishubo oo shaki uunan ku jirin ma u noqonayo tabwiibka bukhaari laftirkeeda waa laga fahmaayo hal ya'kudu alimaamu idaa shaka idaa shaka shaki maxaa ka soo horjeeda yaqiin yaqiin hadday jirta mau laabanayo warkooda qismi qaybtaas ayb qaybka labaad marka an yashuka uma yukhbiruhu اlma'muumuuna ayb bisahwihi ayb biqowlin ow ishaaratin ow tasbiixin hada calaa aqwaal imaamku yaqiin ma haysto waa shakiyey dadkii baa marka ama tasbiix ku baraarujiyeenoo subxaana allah bay dhaheen ama waxay yidhaahdeen hadal bay ugu sheegeen salaaddii markii laga baxayoo kale amase waxay ku baraarujiyeen yacnii ishaaro ayay salaaddii kuugu baraarujiyeen isagiina waa shakiyey ma qaadanaya mase ma qaadanaya aqwaal baa ku jirta mas'aladan aad u badiyey ibnu rajab qowl wuxuu leeyahay yalzamuhu rujuucu ilaa qowli waaxidin hal nin hadduu u sheego mar haddii isagu shaki galay ninna oo u sheegay sahw baa ku balay uu yidhi halkaas nin warkiisa waa qaadanaya wahuwa qowlu abi xaniifa warkaas tan labaad waxaa weeyaan in akhbarahu hanaani hadday laba u sheegaan fasaacidan yalzamuhu wujuub laba hadday u sheegaan iyo ka badan waa u noqonaya ayb wain akhbara waaxidun lam yarjic ilayhi hal hadduu yahayna maya lanna hal asaguba hal waayo wahuwa riwaayatun can maalik wاlmashhuuru can axmed waa riwaayada mashhuurka axmed ka ah iyo imaam maaligna riwaayo laga wariyey waxtajuu bi haadihi lqisati qisadaanayna xujaysteen iyagu qowlka saddexaad yustaxabu rujuucu biqowli اitnayni walaa yajibu qowlkan saddexaad wuxuu leeya labo qowlkooda in dartiis imaamku uu u noqdo waa sunna laa ku waajibma bal lahu an ayb wuxuu leeyahay marka an yastabiina an yabniya calaa yaqiinin calaa yaqiini nafsihi ow yataxaraa wahadihi riwaaya middan dambe waxay tahay hadday labadu waa iska istixbaab haddii uu doono muxuu yeeli karaa laakiin yaqiinkiisuu ku socon karaa hadduu yaqiin heli karo haddaanu haysaninna waa dadaala dhadhaweyna siday isaga ula badan tahay ay ku riwaaya imaam axmed laga wariyey waay taasna qowlka kale afraad waxaa weeyaan laa yarjicu ilaa qowli axadin qof warkiis u noqon maayo bal yabnii calaa yaqiini nafsihi kalmunfaridi kaligaa markaa tahay saad yeeli lahaad yeel adiga souma shakisanin dad warkiis iska dhaaf yaqiintaadu maxay noqona tirada yar ku dhisma saddex iyo afaraad ku shakisan tahay adiga dad warkooda iskaba dhaafay saddex ka dhiga wahuwa qowlu hawriyi washaaficiyi wamaalik fii riwaayatin waana qowlka shaafici iyo thawri iyo ay qabaan imaamku marka taxari u samayna xadiidkan siday yeelaysaan markii la yidhi iyagu waxay dhaheen imaamu shaafici wuxuu yidhi xadiidkan riwaayaadkiisa waxaa ku jirto riwaayada abu daawuudka aan kusoo marnay waxaa ku jirto lam yasjud xataa yaqanahu اllahu nebigu sal l slam ma sujuudin sujuudu sahwiga ilaa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yaqiinsiiyey inuu sahwiyey oo laba ragca uu ku salaam naqsa ayb sidaasuu yidhi riwaayadaas abu daawuud baa waxay caddaynaysaa nebigu marka cilmigiisuu ku sujuuday sahwigiina u isticmaalay halkaas imaamu shaafici marka uu isharay ayb waxau yidhi marka nebigu inamaa rajaca ilaa dikrihi laa ilaa qowli lma'muumiin isaga xusuustiisuu ku soo noqday warka ma'muumiinta kuma soo noqon ayb isagaa ilaahay baa xasuusiyey markaasuu saa yeelay liqowlihi xadiidka waxaa ku jirta faidaa nasiitu fadakiruunii xadiidkaasna waa qabsada shaafici haddaan iloobo salaada dhexdeeda idinka isoo xasuusiye marka lasoo xasuusiye wou xasuusanaa soomaa marka xasuustiisuu ku dhaqmaa marka ee dadka warkiisao mujarada ma ku dhaqmaa masalada xadiidka ku jirta alfaada xadiidka iyo ayaa wax badan keenaysa aqwaashan khilaafkooda wax keenaya saas ahay taas labadaas xadiidu cuskaday marka imaamu shaafici iyo sufyaan thawri ayb qowlka shanaad wuxuu leeyahay yarjicu ilayhim idaa kasuruu hadday badan yihiin waa loo noqona marka hadday yaryihiin maya wahuwa qowlu daa'ifatin min almaalikiyati washaaficiyati waa ibnu rajab intaas ka badanna waa sheegay laakiin inahan baa ugu muhiimsan masalada aqwaasha ku jirta meeshaan marka feeri sharaxan ibnu xajar wa qaala ibnu tiin yaxtamilu an yakuuna sala allahu alayh ali wasalam shaka waxaa dhici karta nebigu inuu ka shakiyey biakhbaari dilyadayn biikhbaari dilyadayn sheegistiisa fasa'alahum iraadata tayaqunin yaqiinsi rabitaan ou rabo ayuu u su'aalay iraadata tayaquni axad ilamrayn falamaa sadaquu falamaa sadaquu dalyadayn markay u rumeeyeen calima sixata qowlihi warkiisu inuu sax yahay buu ogaaday qaala wahada aladii araada albuhaariyu bitamwiilihi bukhaarina tamwiilku taasoo u wadaabay wa qaala ibnu baaal ibnu baaal baa marka wuxuu yidhi bacda an xaka alkhilaafa fii hadihi lmas'alati markuu sheegay ayb xamala shaaficiyu rujuucahu calayhi salaatu wasalaam shaafici wuxuu ku xambaaray buu yidhi noqodkiisa nebigu uu noqday calaa annahu tadakara inuu soo xasuustay tadakara ou markaa xusuustay tadakara fadakara wa fiihi nadarun ibnu badaal marka wuxuu le warkaas nadar baa ku jiro liannahu low kaana kadalika hadduu xusuusan lahaa nebiga labayanahu lahum waa u caddayn lahaa inuu xusuustay liyartafica labsu si shakigaan ixtimaalkan u baxo hadduu xusuusta waa la sheegi lahay buu leeyahay walow bayanahu hadduu nebiga u bayaanin lahaana la nuqila waa lasoo naqlin lahaa waman iddacaa daalika waa lasoo naqliyey qofka dhahana falyadkurhu maanta haba sheega waa kanaayu qultu ibnu xajara marku jawhaaba qad dakarahu abu daawuud buu yidhi waxaan aad raadinaysa waaba la sheegay yidhi abu daawuudaa la sheegay min طariiqi اlawsaaciyi can الzuhriyi can saciidi wacubayd illaahi can abi hurayrata bihadihi اlqisati qaal walam yasjud sajdatay sahwi xataa yaqanahu اllahu dalika in nebigu uu xusuustay riwaayadaasay kugu jirta ayuu wax shaafic marka tacqiib ma lahan kanaan ku daraynaa baabkan baabun idaa baka alimaamu fi salaati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan xadaثna abulwliid qaala xadaثna shucbaة can saciid bni ibrahim can abi slmةa can abi hurayrata qaal sala الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wslam duhra rakcatayni faqiila salayta rakcatayni fasalaa rakcatayni buu tukaday uma slma uma sajada sajdatayni baabun idaa baka alimaamu fi salaati imaamku hadduu salaada dhexdeeda ku ooyo yani ooyintaas salaadda waxbay u dhibaysaa ma burinaysaa salaadda ooyintu marka laba waxaa laga hadla albukaa min khashyat اllah qiraaadii iyo wuxuu ku ta'auray aakhiradii buu soo xusuustay wa qaala cabdullaahi bnu shadaad waxa uu yidhi samictu nashiija cumar cumar ooyintiisa ayaan maqlaayay nashiij waa ooyinta codka xooggan uu ku jiro ama qofka waxaa la yidhaha ooyintu markuu ku margado ayaa la yidhaahdaa samictu nashiija cumar baan maqlay ayaan maqlay wa ana fii aakhiri sufuufi sufuufta aa kuwa ugu dambeeyaan oo ku jiro yaqra'u ou akrinayo inamaa ashkuu badkii wa xusnii ila allah waxaan u sheeganayaa murugtayda daran iyo murugtaydaba ila allah nabiyullaahi yacquub qowlkiisa alla uu ka sheegay qaala markaa tarjamada marka waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay maadaama saxaabadiiba ta yeeleen wax salaad waa burtay dhahayna lama hayo qال xdثna ismاعيiل qال xdثna mالك بن أنس عن هiشhاm بن curوة عن أbيه عن cائشhaةa أم المؤمiنiin أن رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم qاla fي mرضihi jiradiisiibu wuxuu ku yihi muruu abaa bakrin يuصلي bالناas qاalat caaئiشhaةu qultu ina abaa bakrin إida qaama fii maqaamika hadduu istaago lam yusmic الnaasa dadka ma maqashiin karo min albukaaءi ooyin darteed famur cmra cmar amar falyuصلi ha tukado ha tujiyo fqaala muruu abaa bakrin falyusalli linnaas qaalat caaishatu lixafsa quulii lahu ina abaa bakrin idaa qaama min maqaamika lam yusmic innaasa min albukaa famur cumara falyusalli linnaas fafacalat xafsatu way samaysay faqaala rasuulu lahi sal l slam mah ka joog buu yidhi ina kuna idinku laantunna sawaaxibu yuusuf muruu abaa bakrin falyusalli linnaas qaalat xafsatu licaaisha maa kuntu liusiiba minki khayran weligaa adiga agtaada xaggaaga khayr kamaba helinbo dhibaata iisoo jiidayay ka wadaa xadiidkanna waxaa laga qaadana ooyintu inaysa wax dhiba keenaynin maxaa yeele nebiga waxaa la yidhi abubakar ooyin dar isma hayn karo salaadda markuu galo waa ka buraysaa ma dhihin nebiga sal masaladan marka fuqahadu waa isku khilaafeen halkan marka ibnu xajar kafeeri ay hal tafsudu awlaa qofka ooyintu salaadda marka uga fasaadaysa ama sameeya walaharu walkhabaru ladaani fi lbaabi yadullaani cala aljawaaz aharka hore iyo xadiidkuba labaduba bannaanaanshay tusayo wa can ashacabiyi wاlnakhaciyi waاthawriyi ana albukaa'a waalaniina yufsidu salaata aymadan waxaa laga wariyey ooyinta iyo alaniin codka sanka ay ka imaanayo ooyinta yufsidu salaata taah aniinku waa taah وcan اlmalikiyati wاlxanafiyaةi waxay dheen iyagun in kaana lidikri الnaari wاlkhawfi lam yufsid naar iyo cabsi iyo darteed haddii loo ooyo waa fasaadinaya ayb haddii kale ma fasaadinaya haddii kale waa fasaadinaya fii madhabi shaaficiyi ثalaaثaةu awjuhin madhabka waxaa ku sugan shaafici saddex wej oo asxaabtiisu iskugu khilaafeen asaxuhaa xagga madhabka asaxuhaa markuu leeyahay yani xagga madhabka waay sida ayaga madhab ahaanta asaxa ku ah in dahara minhu xarfaani laba xaraf hadday ka hadday ka muuqato afsada salaadda waa fasaadinaya ooyinta waa fasaadinaya hadday laba xaraf ka muuqato wa ilaa haddaynan ka muuqanina falaa waxba ma burinayso waana naska minhaajka ku yaalla haaniyahaa wejka labaad وxukiya can nafsihi fi اlimlaa baa lagu sheegay alimlaa waa maxa kitaab shaafici leeyahay oo weliba kutubtiisa jadiidka ah alimlaa kutubta jadiidkao ku jiraa kitaabkaas waxaa lagu nasgareeyey yii shaafici laga sheegay nas ahaan wejna uu yahay annahu laa yufsidu muطlaqan ooyintu salaada maba burinaysa liannahu laysa min jinsi kalaam ooyin hadal ma aha salaadda waxa buriyaana waa hadal wejka uu leeyahay walaa yakaadu yabiinu minhu xarfun ayb xarafna xataa kama soo muuqanayo muxaqaqun xaraf muxaqaq ama soo muuqan karo adigaada nin ooynayo xaraf muxaqaq ah ka qor waa kaas ma la qori karo xaraf muxaqaqa ka imaan fa ashbaha sawta algufla marka ooyintu waxay shabahday sawt xiran oo xaraf aan bannaanka keenayni saas darteed marka wejkaan wuxuu leeya ooyin salaad ma burisa waana marka wej xoog badan ogow waana wejna waayahay awalan haaniyan haddana waa nas ahaanna waa looga sheegay shaafici filimlaa ayb marka uu asax leeyahayna kan ka hor jeedo muqaabilul asaxa waa wax xoog badan waay meel daciif meel iska yaalla ma ah muqaabilul asaxa xooguu leeyahay isaga aaliuhaa waxa uu yidhi can ilqafaal ayaa laga soo naqliyey qafaal wuxuu yidhi in kaana famuhu mudbaqan afkiisu hadduu isku daboolan yahay marka uu ooynayo lam yufsid wailaa hadduu afkiisu furan yahay afsada waa fasaadinaya in dahara minhu xarfaani waa hadday laba xaraf ka soo muuqdaan wabihi qaطca almutawali sidaanu gooyey ibnu xajar marka muxuu yidhi waalwajhu اhaani aqwaa daliilan buu yidhi wejka labaada xoog badan buu yidhi xagga daliil ahaanta wejka labaad waa maxay ooyini salaad ma burisa ooyin tanaxnuc iyo qaniin iyo salaad ma burinayo aaday isugu mashquuliyaan marka dadkan marka iyagu fiqigana mukhtasar inta ka akhristay laga yaabo waxaan ba aan fahmaynin nuskhadaas minhaajka waxay ku arkaan dhinacaan iyo dhinacaan ma looga bixi kara haddii madhabka dhexdiisaba laga helaayo ka waran madhabkii dhexdiisii haddii laga helaayo in salaadda aynan burinaynin maxaddi maxaa marka madhabkii maxaa noqonaya marka madhabku saas ma ahan buu ku leeyahay madhabku saas ma ahan ma la dhihi karo waa tahay oo imlahana waa kutubta madhabka wawjuhdan dadka laga sheegayna waa yani a'imatulmadhab ibnu rajabna marka wuxuu yidhi bacda an dakara aahaaran can isalaf ibnu rajab marka aahaar badan buu sheegay salafka ka sugnaaday inay salaadda ku hoyi jireen saxaabaduu ka sheegay taabiciintiibuu ka sheegay fii shiddati bukaa'ihim fi salaati uma qaala markaasuu sidaa yidhi waalriwaayaatu fii hada can iltaabiciina waman bacdahum katiiratun jiddan aad bay u badan tahay riwaayaadka saxaabada ee taabiciinta looga wariyey inay ku oy jireen salaada wa inamaa yunkiru daalika waxaa inkiraya yidhi kuwan oo kale man halabat calayhi shiqwatu aw sabaqat lahu shiqwatu qof shaqinimo ay ka qaalib noqotaa diidou yidhi waxaan amaba ay u hormartayba shaqaawo salaad yaa lagu ooynin qofka dhahayo waa nin shiqwa u hormartay ayuu leeyahy saxaabadii iyo taabiciintii iyo maadaama ay sidaan leeyihiin oy sidaan yeeli jireen marka waa burine maxay tahay maa la yska dhaafo waa burine marka nagu wanaagsan ayb nebiguna mararka qaar waxaa la sheegay lahu asiizun ka asiizi mirjal dheriga sidao u taqaayo kala taqi jira وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد